bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon dhegaystayaal waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo bilaabay inuu xabsiga dhigo dadka biyaha wasaqda ku daadiya wadooyinka muqdisho ajaanib daacish ka tirsanaa oo la qabtay gudoomiyaha xafiiska banaynaya faarax cadaani oo xarunta degmada kaaraan kusoo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee degmada maxamuud cabdulaahi socdaal ciidamada dowladda soomaaliya oo la faray inay al-shabaab ka saaraan shabeellaha hoose warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo weerar ka fulisay magaalada dooxa ee caasimada qatar
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan isigoo faahfaahsan aynu ku bilaabnay maamulka gobolka banaadir ayaa bilaabay inuu xabsiga dhigo dadka biyaha wasaqda ku daadiyay wadooyinka muqdisho cabdisalaam jule ayaa muqdisho warkan ka soo diray maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolkan doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa bilaabay in xabsiga ay dhigaan dadka ku ciyaaraya nadaafadda ama bilicda wadooyinka muqdisho xilli dhowaan dowladda hoose ee xamar ee bilowday ololo nadaafadeed oo ay ka qayb galaan mas-uuliyiin dowladeed iyo shaqaalaha dowladda hoose ee xamar waddada maarkalyooni agagaarka isgoyska beexaani ee degmada shibis ayaa hareeyey biyo fara badan oo suurad xumeeyey nadaafaddii halkaasi ka jirtay iyadoo dadka shacabka iyo gaadiidleyda ay ka cawdeen nadaafad xumada halkaasi ka jirto ayaa maamulka gobolka banaadir oo arrintaasi si adag kaga falcelinaya waxa uuna xiray ganacsatadii shirkadda barafka beexaani oo lagu eedeeyey inay mas-uuliyaddeedu leeyihiin hallaabidda waddadaas waxaana shirkadaas lagu eedeeyey in biyo fara badan ay kusoo fasaxday waddadaasi taasoo caqabad ku noqotay nadaafadda iyo bilicda waddada dadka shacabka ah iyo gaadiidleydana ay dhibaato fara badan ku qabaan dadkan maamulka gobolka banaadir oo xabsiga dhigay ayaa sheegay inay ku xadgudbeen bilicda waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaana dadkan hadda la filayaa in maamulka gobolka banaadir oo go-aan uu ka gaaro maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho wadooyinkeeda kala duwan waxa uu ka wadaa ololo nadaafadeed taasoo ah mid weyn waxaana ololaha nadaafadeed dhowaan daafuray gudoomiyaha gobolka banaadir doctor mungaab iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira dadkan maamulka gobolka banaadir oo xabsiga dhigay maanta ayaa waxa ay noqonayaan dadkii ugu horeeyey oo tan iyo markii uu xilka qabtay gudoomiye mungaab xabsiga la dhigo wadooyinka kala duwan ee magaaladan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu ka bilaabay dhismo iyadoona qaarkood ay ka socoto ololo nadaafadeed oo baaxad weyn ajaanib daacish ka tirsanaa oo la qabtay maxamed cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen laba nin oo u dhasha etoobiya kuwaasi oo la tuunsan yahay inay xili la leeyihiin kooxda hubaysan ee daacish sida uu faahfaahiyey taliska howlgalka dhabtarka argixisada puntland raggan ayaa lagu qabtay deegaanka toga gaaca iyagoona isku diyaayay inay gudaha u galaan magaalada boosaaso wararka hordhaca ayaa tilmaamaya in labada nin ay yihiin ajaaniin muddo ku sugnaa gudaha soomaaliya balse mararka qaar ay dhanaaqayo shirka gelinaya ciidamada ay ka samayn jireen xuduudaha puntland mid ka mida ragga la qabta ayaa la sheegay inuu si kooban u fahmo af soomaaliga saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in baaritaano dheeraad ah lagu samayn doono si loo ogaado ujeeddada ay boosaaso ugu socdeen iyo xiriirka rasmiga ah ay la leeyihiin kooxda daacish ee ku dhuumalaysanaysa qaybo ka mid ah buraleyda bari puntland ayaa hore u shaacisay inay waddo howlgallo joogto ah oo lagula dagaalamayo kooxaha al-shabaab iyo daacish kuwaasi oo isku dayaya inay saldhigyo ka samaystaan dhulka buraleyda ah iyo meelaha xeebaha u dhow gudoomiyaha xafiiska sii banaynaya faarax cadaani oo xarunta degmada kaaraan kusoo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee isaga bedelaya degmada maxamuud cabdulaahi socdaal ismaaciil yibrow ayaa ka waramaya waxaan kala soo hadlayaa xarunta degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo uu soo gaaray guddoomiyaha magacaaban ee degmadaasi maxamuud cabdulaahi cumar socdaal iyadoo uu soo dhoweeyey guddoomiyaha xafiiska sii banaynaya faarax cadaani maxamed guddoomiyaha cusub ee degmadani ayaa indhiidheynayay xafiisyada kala gadisan ee degmada iyo habkay udhisan tahay iyada oo tustusaya xarumaha iyo xafiisyada ay maamulka degmadu ku shaqeeyaan guddoomiyaha xafiiska sii banaynayay faarax cadaani maxamed guddoomiyaha cusub ee degmadan ayaa sii indhiindhiinaya xarumo ay ka mid tahay goobta lagu bixiyo kaarka niira iyo goobo kale oo xafiisyada lagu shaqeeyo shacabweynaha ku nool degmada kaaraan ee gobolka banaadir sidoo kale xafiiska degmada ayaa la geeyey waxaa soo dhoweeyey konsalka degmada iyadoo oo sidoo kale soo dhoweyntan uu helinayaba guddoomiyaha xafiiska sii banaynaya faarax cabdaani maxamed ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la furay inay al-shabaab ka saaraan shabeellaha hoose daahir abshir ayaa inoo eegaya gobolka shabeellaha hoose waxaa si xoogan kaga socda abaabul dagaal oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo la doonayo in al-shabaab lagaga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar xoogga dalka soomaaliyeed cabdiraxiin munye ayaa waxa uu sheegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada uu taliyaha u yahay in looga baahan yahay firfircooni iyo sidoo kale dhiirrinaan dheeraada taliyaha ayaa intaasi ku daray in ficilada ay samaynayaan ururka al-shabaab ay yihiin kuwo aan loo dulqaadan karin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna gaar ahaan guutada afar iyo tobanka oktoobarna looga baahaya inay ku dagaalamaan mabda iyo caqiido taasoo u suurtagelinaysa inay ku dhiiradaan dagaalada xooggan ee lagula jira ururka al-shabaab waa kan taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cabdiraxiin munye nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkiisii ugu horreeyey oo islaamka markuu gaalada la galaayay meeqay ahaayeen tiradooda saddex boqol gaaladana meeqeed kun waa saddex jibaarwa oo dhammaantooda fardo wada saaran fardaha waagaas cabdibilahoo kaleu ahaa muslimiintana maxay ahaayeen konton fardoole xitaa kuma jirin intooda badan way lugaynaayeen haddana waa awalu xarbin fi lislaam intasara alislaam waa dagaalkii ugu horreeyey oo gaalada lagu qaado oo nebiga uu hoggaaminayey oo haddana islaamkii ku guulaystay maxay ahayd marka ictiqaaday ahayd aaminsanaan waay mabda' ma rabna xoolo ma rabna adduunyo ma rabna wax kastoo la sheego laakiin waa mabda' waxaad aragtaan oo aa u socotiin oo cadow wuxuu ficil sameeyey waa aragtiin soo maa malable dadka yaqaana aabe say ka dhigeen way burburiyeen wax ay dhaafeen ma leh dadkaas yaa u ciil qaniinayaan marka ma taqaanin xoogga dalka idinka idinkay idin sugaayaan war hooyaadna sugaysa inaan u gargaarna rabta hooyadaas soomaaliyeed inaan cadowka dulqaadno ma karnaa ma karnaa ma samayn karnaa aynamaa takuunuu yudrikukum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada ilaahaa yidhi meel kastoo aad joogtaan geeridu waa tii idin qabataa ilaahu haddaad rabtaan ku dhex jira buuro ad adag oo shub ah ku jir war xoogga dalkaan u shaqayhaynaa waddankeenaan u taagannahay dadkeennaan u taagannahay oo diinteennaan u taagannahay madaxweynaha ka soo bilaab ilaa ninkii inagu hooseeyo derajo ahaan iyo xil ahaanbo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada berdaale siraaj isaaq ayaa warkan beedhawo ka soo diray guddi xallin khilaafaad uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed islamarkaasina ay qayb ka yihiin siyaasiyiin si weyn looga garanayo geyiga soomaaliya uuna ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo siyaasiyiin kale odayaal dhaqameedyo iyo dad kale oo ka yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada berdaale ee gobolka baay ayaa maanta kulan weyn la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada kadib markii maalmihii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ay la lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada berdaale ee gobolka baay kulanka ugu horeyn waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadka reer berdaale oo ay ugu horreeyeen odayaasha dhaqanka oo qaatay nabadii ay u keeneen guddigan iyagoona sheegay inay si aada ugu mahadcelinayaan guddigan oo ka shaqeeyey wax aada u wanaagsan oo ay ku wada noolaan karaan bulshada deegaan wadaaga ah ee degan degmada berdaale iyo deegaanada hoos imaanaya dad ilaahayna hagaalgaaliyey nahaw iyoonaytow ilaah oroobi dhiiglayseeni arida kuuyen kii dalkirowdi i kii dibidi ku kuuyaba ilaahay dembigii dembeelikiin dhaafa maysiin sheegane weli isin dardaaraniin sheegden hatilay mee horeyni gaargaarani min argay jebina walniin kuweerey walkas toodaniin sheeni oo ligide reedmanka nagadaanow aadani guddigan ilaahay subxaanau watacaala khayr shubadi
kolley baynoo baayin badan haska barani ilaa alaankan inisba badanayni maygeeka intuu ku sheegaane ini waalidkii kaana oo berdaala laka dili isagoo miishe yeefa gacan kula duran dili ini magdis la carfiye ee la sii sheegay ilaahay subxaanahu watacaala hortaana la carfiye unuuna may raalle ka nagane inuuna carfiye qaar ka mid ah xubnoo ku hadlayay afka guddiga ayaa iyaguna sheegay in muhiimadda ay u imaadeen degmada berdaale ay tahay inay dhexdhexaadiyaan islamarkaasina ay ka shaqeeyaan nabadda degmada berdaale iyo dib u heshisiinta muskukoyn weli kakoytay humaan iyo dhibaato dhiidiyo kakoyntii arrinteeda taasada oo dareerta roobo andhii fadno colaad iyo dhib andhii fadno nabadgelyadu hallaa u fadno bulshaduna mayna raay ma dhibaato u fadno nabadgelyo sitiyabo mayna raay madii oljara shaleediya mis olma oljara shaleediya ma eh nabadgelyo weyla kowada madii bulsho meeldegan iyo sisinaan eh is-ogolaansho eh is-ixtiraam eh iyo kowada nooliyo nabadgelyolere waliba fidnoo bakati waliba hanuunaasi lumtasi fidnadaasay laga abuura laakiin si walaashay lahakanagoo fidnadii laka dhamaay id mansehlan waliba wali unan dareerni iyo wali una fadaani iyo wali una siin jeedina fadaaniba waliba guddiga xubnooji ee siin sheegi iyo dadkii oo horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa dadka reer bardaale u diray fariin adag oo ka turjumaysa muhiimadda ay leedahay nabadda wada noolaashaha iyo midnimada bardaasaana sheegaya odayaashe horba dhibaato ma wadne bulshadana horba dhibaato ma fadle laakiin dhibaato baa wade weli ma dhamaantiyahayti laakiin si la feekotolatan beledkulanka dhibaato wediyow oo geeka tala mahayso banaanku qoytika maamula fadaw may faday ismaamulaan may faday iska nagatan inaskohoy kortan wali bulshada inta degan inta inaskohoytanga war tan maslaha malinnaha banaanka walananinkuwarhi waddoomani nagada maslahadan uma kasaanee talasayga qootolo fade ilaahay edashay may rajeeyey inyoonay nagata gudugu reejey da'awo idoodkanayneen dhihna biidnillah nabadla kuwada noolaaba guddigan oo ka kooban odayaal dhaqameedyo siyaasiyiin iyo dad kale oo ganacsato ah oo ka yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay ka shaqaynayeen nabadeenta dadka walaalaha ah ee dega degmada berdaale ee gobolka baay magaalada baydhabo magaalada muqdisho iyo degmada bardaale ayaa kulamo kala duwan ay kula qaateen bulshada iyadoona xilligan si aada loo soo afjaray khilaafaadkii tirada badnaa ee kasoo bilowday degmada bardaale taasoo ay wada qaateen dhammaan bulshada ku nool degmada bardaale islamarkaasina ku abtirsatay halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydow jowhar markana warka caalamka ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay duqeen oo ay fulisay diyaarad dagaal ku beegsadeen madaxda xamaas oo ay ka mid yihiin khaliil al xaya oo ah madaxa siyaasadda ururka iyo zahir jabaariin oo ka mid ah madaxdooda sarsare waxaana la xaqiijiyey in la waayey xiriirka madaxdii xamaas oo xilliga la weeraray ku jiray shir ku saabsan waanwaan dagaalka khaza waanwaanta dagaalka khaza waxaa kaloo la sheegaya inuu madaxda goobta ku shirsanaa uu ka mid ah khaalid michel oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee xamaas waxaana la sugayaa xaqiijinta xaaladooda dhanka kale qatar oo si xoogan u cambaaraysa weerarkani ayaa cadaysay inaysan dulqaadan doonin dhaqanka israa'iil ee khatarta iyo faragelinta joogtada ee ammaanka gobolka iyo wax kasta oo lagu beegsanayo amniga iyo madax banaanida dalka sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waa nig inta warka waxaa idin socodsiinayay anigoo ah cabdiqaadir maxamed iimaan warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgeliyo